dhinaca kale waxay warbixintu qaramada midoobay sheegtay in inkastoo isbeddel cusub uu ka dhacay soomaaliya sanadkii hore haddana ay sii socdeen falalka musuq maasuqa iyo ku-tagrifalka hantida dadweynaha waxay sheegtay in siddeetan boqolkiiba daqliga soo gala bangiga soomaaliya loo isticmaalo dana gaar ah waxay sheegtay warbixintu in musuq maasuq uu ka dhacay soomaaliya markii ay socotay doorashadii madaxweynenimada soomaaliya sanadkii hore warbixintu waxay sheegtay in lacago lagu taageeray doorashada madaxweynaha soomaaliya la keenay wadanka lagana keenay waddanka qatar haddaba eedeymahan waxaan ka jawaabay madaxtooyada soomaaliya qadka teleefonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray afhayeenka madaxtooyada injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay dowladdu u aragto warbixintan
bismillahi raxmaan raxiim waan aragnay warbixinta maaragtay qaramada midoobay runtiina waa nasiib daro in warbixintan oo kale ah ay kusoo toosto wakti ay dowladdu iyo shacabka iyo dalka soomaaliya dhanba horumar fara badan la sameynayo runtii warbixinada noocan oo kalena kama tarjumayso xaqiiqada dhabta ah islamarkaana waxay khatar ku tahay nabadda iyo horumarka dalka soomaaliya intaas waxaa sii dheer ay kooxdani ku guuldareysteen in warbixinada noocan oo kale ah iyo eedeymaha noocan oo aada iyo aada ku culus qaarkood inay la wadaagaan dowladdii oo ay siiyaan xuquuqda ay u leedahay inay iska difaacdo markaad fiiriso dhinaca siyaasadda nidaamkii dowladdan federaalka ee soomaaliya hadda uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud nidaamkii ay ku timid baa warbixinta wax looga sheego waxaa layihi musuq maasuq baa jiray lacagaa lagu bixiyey waxaa la xusay guddoomiyihii hore baarlamaanka ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli maxamed gaas iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la leeyahay lacag buu ka helay dalka qatar oo doorashadiisii lagu galay marka arrimaha maxaa ka jira runtii waa arrimahan kuu sheegay waa waxaan waa wax fadhikudirir ah waa runtii arrimahan u baahnayn in hay-adda qaramada midoobay ay warbixin noocaas oo kale ah maaragta dadka maaragtay usoo gudbiso waxay ahayd ugu yaraan in warbixintaas loo soo gudbiyo dowladda ama shaksiyaadka ay khusayso shaksiyaadkiina ay ka jawaabaan jawaabtaasna meesha ay ku ekaato waxaa kaloo iyadana xaqdarro ah in warbixintii qaybtii eritreyana waxaa la go-aamiyey inaan maaragtay public laga dhigi karin tan soomaaliya keliya in laga dhigo taas masirkeeda iyadana waa xaqdarro kale marka runtii annaga waxaan leenahay dowladduna aada iyo aad bay reportkii uga bixin doontaa warbixin rasmi ah oo detail ah loona gudbin doono maaragtay qaramada midoobay muddooyinka soo socda dhinaca ammaanka oo kale waxaa jira laleeyahay shirkada dowladdu ay keentay dalka soomaaliya oo jebiyey cunaqabateyntii hubka ee qaramada midoobey ee soomaaliya saarayd gaar ahaan shirkada la yihahda tag force oo gawaari gaashaaman keentay magaalada muqdisho dowladda mas-uuliyiinteeda iyo saraakiisheedana ay wax ka og yihiin ma jirta arrintaa runtii mar raba aniga reportka aada buu u badan yahay inaan qaybo qaybo gaara hadda si gaara maaragtay uga hadalno waa kuu sheegay wax alaale wixii riboorkaas ku saabsan dhammaantiisi waa laga wada jawaabi doonaa warbixin cad oo qaybeysan oo faahfaahsanna dowladdu waa ay ka bixin doontaa sidoo kale baaritaan bay dowladdu samayn doontaa waxyaalaha qaarkood haddii ay wax ka jiraanna tallaabada ugu habboon bay ka qaadi doontaa laakiin markaad guud ahaan fiiriso annaga dowlad baan nahay xaq baan u leenahay riboor noocan oo kale marka laga gudbinayo in loo soo gudbiyo reportka intaan laga dhigin maaragtay public la weydiiyo laga jawaabo tusaale boqol kiiba siddeetan lacagtii bangiga dad shakshaad qaato oo wax beena oo cad iyagana ay ogaayeen haddana ugu talagaleen in dadka maaragtay la marin habaabiyo arrimahaas o dhan waa arrimo runtii aan le aan isleenahay dowladdu inay si maaragtay ugu jawaabi doonto islamarkaana ay public ka dhigi doonto dhammaan waxyaalaha eedeynta lasoo gudbiyey laakiin guud ahaan markaa fiiriso riboordyada noocan oo kalea waa kuwo aanan maaragtay qayb weyn kasii qaadanaynin dibudhiska iyo nabadeynta aan aada iyo aad maaragtay ula tacaalayno oo aan rajaynayno dalkan in lagu soo dabaalo wa waa garta ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jira oo warbixinta lagu xusay sidoo kale in dowladda soomaaliya cunaqabateyntii kumeel gaarka qaramada midoobe ay u qaadee dhinaca hubka in aanay lahayn tabar ay ku xajiso si aana gacan kale ugu gudbin tabartaa ma leedaha dowladda hubka ku xajin karto runtii waxay aad inay annagana soo weydiiyaan sababta waxa ay maarata waa wax un malaawaal naftirkeeda marka inay report noocan oo kale malaawaal lagu soo daro iyadana oo waxyaalaha aan u aragna inaysan maaragtay cadaalad ahayn laakiin dowladdu waxay ballan qaaday cunaqabateynta iyo hubka mar alaale marka la dalbanayo in la raacayo dhammaan shuruudaha iyo nidaamka ay dejisay maaragtay qaramada midoobay waxaana aaminsannahay hub kastoo yimaada nidaam kastoo ku yimaado inay noqon doonaa mid cadcad oo transparent ah midaas waa mid kale oo iyadana cadaynaysa inay sii malawaasho waxa dhici doono marka runtii iyadana aad iyo aad baan uga xunnahay kaasi waxa uu ahaa fayeenka madaxtooyada ah injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow madaxtooyada soomaaliya oo qadka teleefonka magaalada muqdisho iigu warramayey